tan haatanna magaalada kismaayo ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay magaalada kismaayo iyo agaarkeeda ka ogolaadeen cunista hilibka waraabaha idaacadda voice of america ayaa la xiriirtay dad ku sugan magaalada oo xaqiijiyey in toddobaadyadii lasoo dhaafay hilibka waraabaha laga karinayay maqaayadaha magaaladaasi mid ka mid a culimmada ugu waaweyn soomaaliduna waxauu idaacadda u sheegay inaysan xaaraam ahayn hilibka waraabaha sahre cabdi axmed ayaa warbixintan noo diyaarisay dhurwaagu waxa uu ka mid yahay xayawaanaadka duurjoogta ee ilkaha sare leh weeraro ama cuno aadanaha marka ay kula kulmaan meel u dagan waxaase isticmaalka hilibkiisa si aan dahsooneen uu ugu soo kordhay toddobaadyadii ugu dambeysay magaalada kismaayo halkaasoo xarakada shabaab ee gacanta ku haysa ay sheegeen in hilibka iyo subagga dhurwaaga uu yahay mid xalaala sharciyan dhurwaaga ayaa laga soo dilaa baadiyaha magaalada iyadoo loo isticmaalo rasaas maadaama orod aysa ku gaareen meelaha qaarkood dadka dabanaya waxaa sidoo kale isagoo dhal ah la keenaa suuqa dabeetana waxaa lagu gowracaa gudaha magaalada kiilaha hilibka dhurwaaga ah waxa uu ka joogaa suuqyada magaalada kismaayo qiimo dhan shan dollar iyo bar waxaase ka sii qaalisan kiilaha subagga laga dhaliyo hilibka waraabaha marka la shiilo kadib oo gaaraya toban dollar mid ka mid a dhegaystayaasha v o eda oo ka gaabsada magaciisa ayaa indhihiisa ka qaaday in hilibka dhurwaaga lagu iibiyo suuqyada laguna kariyo maqaayadaha dadkuna ay cunaan sababaha walaal waan isla dhex marayaa dadku waxayba aada u qariibsadeen horta marka u horreysay inuu dhurwaaga inuu marka u horreysaba inuusa dadku way la yaabeen inuu xalaal yahay waxyaabaa loo isticmaalaya waxaa kamid ah jinka iyo sixirka iyo qalalka iyo waxyaabaa lamid uu dawo u yahaa la yidhi anoo wada garan mayna meel laga keenay culamadu laakiin qaarna waa naqdiyeen qaarna waa ogolaadeen waxay yidhahdeen waa la isticmaali karaa waa xalaal ma garat cudurada qalalka oo kale jinka oo waxaad arkaysaa qof saynta waraabaha oo kale jeebka ku watoole waxa weeye waxaa laga sheegay inay dawo ay ku jirto waana sinka lamaba helaba oo dadka waxa weye waa lakala bisaan loo loo gowraco waxaa kale oo jirto muxuu ahaa marka u horreysay wuxuu kusoo galay suuqa suuq madow qof baa keeni jiray meelaha looga iibsan jiray hadda laakiin zeelad baa si toos a loogu sameeyey maqaaxiyaa laguma wada gado laakiin qaar waa lagu gadaa meelaha hoose oo lookalka maqaaxiyaha hoose hoose dadku si gaar ay u raadsadaan meelaha kalluunka iyo lagu gado iyo muxuu ahaa xeebaha iyo meelahaasa lagu gadaa marka waxaad moodaa si caadi a bulshada inuu saameyn ballaaran ugu yeeshay kama marna sababaha isticmaalka hilibkan dadka qaarkii oo sheeko dhagood loogu sheegay inuu daawo u yahay cudurrada loo caalwaayey qaarkood wuxuuse mar kale ii sharaxayaa dhegaystaha v o e da jiritaanka sababa ku xambaaraya dadka inay isticmaalaan hilibka dhurwaaga xilligan adiga muran badan dabadeed bulshada way qaybsameen ana waxay yidhaahdeen baalkii waa xalaal walaahi suuqu marka hore wuu ku yaraa laakiin hadda wuu kusoo batay kiilihii marka hore waxaa la gadi jiray toban dollar baa la gadi jiray haddana waxaa la gadayaa shan dollar iyo wax kasii yar subagiisa wuxuu ahaa soddon dollar kiilihii haddana wuxuu noqday toban dollar buu noqday saameyn badan buu bulshada dhexdeeda ku yeeshay maqaaxiyaana waa lagu gadaa inta badan waxaadna moodaa inuu hadda caadiba iska noqday sidii xoolihii kale oo caadiga ahaa sidii iyo kawaan gaar ahna inuu yeeshay baad moodaa sidii hore uusan ahayn walow marka hore uu suuq mugdi uu kusoo geli jiray oo dadku ay meelaha kasoo iibsan jireen hadda laakiin si toos ayay dadku ukala gataan zeelad buu leeyahay wax la qarqarinayo ma aha ma garan sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid a culummada ugu caansan soomaaliya waxa uu sheegay in cunista hilibka dhurwaaga uu yahay mid bannaan sharciyan ayna ku soo arooreen xadiis banaynaya walaale waraabaha ama dhurwaaga kula sida loo yaqaano xadiis baa ku soo arooray hilibkiisa iyo cunidiisa xadiis waa xadiiska jaabir uu warinayo nabiga ka warinaya sal alay wasalam wuxuu leeyahay jaabir baa la weydiiyey waraabuhu ma wuxuu ka mid yahay ugaadha hilibkeedu bannaan yahay kadibna jaabir wuxuu ku jawaabay haa ninkii su-aasha weydiinayo wuxuu ku yidhi ma rasuulkaa yidhi sidaas jaabir wuxuu yidhi haa rasuulkaa sidaas yidhi inuu ugaadh yahay macnaha hilibkiisu inuu banaayo la cuni karo xadiiskaas waa xadiis saxiix oo axmed iyo waxaa soo saaray afarta ahl sunanka ah waxaana saxiixinaya bukhari iyo culimo fara badan xadiiskaasaa marka asal u ah hilibka waraabaha inuu banaan yahay oo la cuni karo waxaana sidaa qaba culimada ka mid ah imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal ayaa qaba bal imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa umka ah kama zuulin buu leeyahay dadku inay cuni jireen oo kala gadan jireen siya marwo dhexdooda suuq ku yaalay baa lagu kala iibsan jiray buu yihi cid diidi jirtayna ma jirto waxaa yeele waxyaalaha carabta ay jeceshahay oo ay ammaanto ayuu ka mid yahay falkan dad badani waxay u arkaan inuu yahay mid ugub ku ah dhaqanka soomaalida maadaama la og yahay waraabuhu inuu cuno dadka iyo dunyada ay dhaqdaan mar kale ayaan su-aalay sheekh maxamed cabdi umal waxay u ekaanayso in wakhtigan la bannaysto hilibka dhurwaaga kutubteeni fiqiga ugubkuma aha oo culimadu de way darsi jireen minhaajka iyo shuruuxdiisa iyo kutubta ka hoosaysiya waa ku yaala masaladu way ku taallaa keliya uun culimmada tafsiirka si kale u dhigi jirta oo dhihi jirtay waa waraabo aan kan dhulkeena jooga ahayn oo saan kuu sheegay carabtaa laga helaayo midna casoon xoolaha cunin bay ku sheegi jireen waa tafsiirka culimadeenu laakiin kutubtu fiqiga waa ku qorayd masaladu wax diidayana ma jiro imaamu shaaficina waa qaba saan kuu sheegay kutubtii fiqiga shaaficiyadana waa ku taallaa mujtamaceenuna waxayna u cuni jirin dee culimadaa tafsiirkaa siisay aan kuu sheegay oon ila saxsanayn midda kale de wadankii hadda baahi baa ka jirta dadka muxuu ahaayey marar fara badan waxayba gaadhayaanba xilligii baktigu u banaanaa waraabo oo xadiis kusoo arooray oo culimada qaar ka midana qabaan cunitaankiisa hadda in lagula yaabaaba ilkhaldanba warka murtidiisa iyo gunaanadku waxa weeye waraabaha hilkiisa waa la cuni karaa qof ka mid a dadkii isticmaalay oo isna ka gaabsaday in codkiisa laga maqlo idaacadda ayaa ii sheegay inuu iibiyo hilibka dhurwaaga isagoo ka soo ugaarta daafaha baadiyaha magaalada islamarkaana isticmaalay cunistiisa isagoo ku sifeeyey inuusan wax badani ka beddelnayn xagga dhadhanka hilibka ariga ee dhaylada loo yaqaano ee xoolaha yaryar laakiinse taasi dhiggeeda dad badan oo ku dhaqan magaalada ayay arrinkaani ku abuurtay walaa xooggan waxayna si hoose ugu sheegeen qaarkood inay ka caageen goobaha kawaanka ah ee hilibka lagu iibiyo maadaama hilbaha waraabo ay u arkaan iyagu xaaraan kuwii xoolahana la wada surayo miiska aad iyo aad baad u mahadsan tahay zahra cabdi axmed waryahayaga oo joogta washington oo inoo diyaarisay warbixintaasi ay kaga hadlaysay cunista hilibka waraabaha oo magaalada kismaayo maalmahan laga cunay harun aad baad mahadsan tahay maxay kula tahay cabdulaahi cunista hilibka iyo kismaayo lagasoo sheegaya hadda ka hor ma maqasha meel soomaaliya ka mida hilibka laga cunay waa maalintii ugu horreysaan warkar maqlo
waa gartay anu waxaa maqli jiray maxaan ku yidhahda dabcan diintana qaarkood dadka diinta aada u yaqaana way sheegeen in xayawaanka ilkaha kore leh aan la cuni aan la cuni karin hadda waa la baneey laakiin hadda culimada waad maqlaysa aad iyo aad